بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن نقول حشني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كسديتن يتضوى وحانا كبل آمنا نكوش رحينا باب كاللبي لباتن uu shiikhuu baabeeyey baabu maa jaa ana bacda hadihi اlummati yacbud اlawthan wuxuu shiikhu u baabeeyey baabkan ana bacda hadihi اlumma ay ummatu muxamedi sala allahu alayh waalih wasalam ummadda nabi maxamed calayhi الsalaatu wassalaam waana ummat lijaaba ay dadka muslimiinta oo nebi maxamed raacay oo islaamka sheeganaya qeyb ka mid ah ayaa waxa weeye yacbud al awthaan waxay caabud caabudi doonaan sanamyada al awthaan waa jamcu wathan waa inagii horey usoo tilmaanay al wathan waa kullu maa cubida min duuni illaah wax walba oo ilaahay ka sokow la caabudo ayaa waxaa la yidhahdaa wathan ama qabri ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama qof nool ha noqdo ama mid dhintay ha noqdo kulli waxaa la yidhaahdaa wathan waataynu soo marnay uu nabigu yidhi allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad sanamna waxaa la yidhaahdaa isaguu ku hoos jiraa oo sanamka waxaa la yidhaahdaa wixii shakli iyo qoraal loo sameeyey oo markaa wax makhluuqa loo ekeysiiyey oo la caabuday sida sanamyada ay u samaystaan idan marka wathanka ayaa caamsan oo waxaa soo gelaya wax kasta oo ilaahay ka soko la caabudo waxay doonaan ha noqdeen marka shiikhu wuxuu u baabeeyey baabkan ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ajiibtay oo muslimiinta ah qeyb ka mid ah bacd bacd waa qeyb kulligood ma aha qeyb ka mid ah ayaa dib u gaaloobi doona sida axaadiita aanu ku arki doonno markaasay waxay caabudayaan awthaantii bal waxaan arki doonnaa qaar sanamyadii caabudaya oo dib ugu noqonaya oo mushrikiin noqonaya gaaloobaya ayaa axaadiisu tilmaamayaan arrintaasi markaa waa arrin taxdiir oo waxa weeye shiikhuna ka digayo axaadiituna ka digeen maxaa marka la inooga digayaa asbaabtii wasaa'ilu shirki oo ina gaarsiin lahayd inay waxa weeye hadhow gaalnimo lagu dhaco waayo dad badan baa maanta waxay ku jiraan wasaa'ilu shirki oo qabuuro baryaya oo awliye baryaya oo waxa weeye wax makhluuqa cibaado u samaynaya wasaa'ilu shirki hadha waxay gaarsiinaysaa aakhirka in la caabudo oo ilaah laga dhigto ha ayacaabud aya dhacaysa waxaana marka arrintaa aada u sii waadixin doona xadiidka abi saciid alkhudri oo aynu arki doonno latattabicunna sanana man kaana qablakum waxa weye xadiidkaasa aada u waadixin doona cashar gaaraan ka dhigaynaa laakiin hadda sheikhu wuxuu soo hormariyey saddex aayadood aayadahaasaan marka casharkan ku sharaxayna qaala waxa uu yidhi wa qowli llaahi tacaala ama wa qowlihi tacaala ay wa macnaa qowli llaahi tacaala ayaa arrintaas uu u baab yahay allah uu yidhi isagoo waxa weeye nebiga la hadlaya khitaabkuu ku dhacaya nebiga ummadduna ay tabacan lahu tahay ayuu waxa uu yidhi alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waataaquut wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila waa fii suurati nnisaa alam taraa ma aragtay ama cilmi ma u yeelato ma ogaatay ila aladiina kuwii oo taraa aragga ishana waa noqotaa ee, oo basarka cilmiyana waa noqotaa marka cilmigoodii ma ku soo gaaray ama ma aragtayba dadka noocaasa ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi ay waa alyahuudu wannasaara yahuudna waxaa la siiyey waxa weeye maaragtay towraad oo waxa weeye dee kutubta ilaahay soo dejiyey ka mid ah nasaarana waxaa la siiyey injiil oo nabiyullaahi ciisa lagu dejiyey oo kutubta ilaahay soo dejiyey ka mid ah marka waa nasiiba min alkitaab ay min jinsi lkutub ayaa qeyb laga siiyey oo cilmi baa la siiyey sida innagaba kitaabka qur-aanka laynoo siiyey oo maanta aynu waxa weeye akhriyayno saasoo kaleba iyaguna yahuudina towraad bay akhrinayeen nasaarana injiil bay akhrinayeen haddana dhibaatadaanay ku dhacayeen waayo haddaan kitaabkii la garan oo macnihiisii la fahmin oo lagu camal falin kitaab baan haysanaa xotarmis wuxuu yidhi allah yu'minuuna biljibti waataaquut aljibti waxaa la yidhi waa ashayطaan wataaquutna waxaa la yidhi kullu maa cubida min duuni illaah sidoo kale aljibti waxaa la yidhi waa asixir waalkuhaan waxaasoo dhanna waa lagu fasiray daaquudkana waxaa la yidhahdaa sidaynu soo marnay kullu maa tajaawaza maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin ow matbuucin ow mutaacin wax kasta oo qofka xadkiisa dhaafiya ama miduu raacay ha noqdo ama miduu adeeca ha noqdo ama miduu caabuda ha noqdo waxaasoo dhan baa daqaa bay ka timid oo xadgudub innaa lamaa daqalmaau xamalnaakum fi ljaariya marka duqyaanku waa xadgudub marka xadka ilaahay qofkii ka gudba oo waxa weye cid kale raaca ama cid kale waxa weye adeeca oo ku adeeca wax allah subxaana wa tacaala wixii uu amray ka soo horjeeda ama wixii uu xarimay ka soo horjeeda bilcagsiga hadduu ku adeeco waxa weye markaa wuxuu noqonayaa daaquut buu ka dhigtay taasuuna markaa raacay marka yu'minuuna biljibti waataaquut wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila wayaquuluuna waxay odhanaya leeyihiin min aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo qoraysh bay ku dhacaysaa ayay leeyihiin ahdaa min aladiina aamanuu sabiila aamanuu waa intii nebiga rumaysa waa saxaabadii nebiga waa fii suurati nisaa marka aayaddan sabab nasuulkeeda ayaa lagu fahmayaa oo waxay warinayaan imaam ibnu kathiir iyo ibnu abuxaatim iyo cikrama iyadoo ka warinayaan iyo waxa weeye keyrkiiba oo kutubu tafaasiir oo dhan ay waxa weye laga helayo waxaa markii dagaalkii beder iyo uu dhacay iyo uxud iyo oo waxa weeye quraysh iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaalameen ayaa yahuuddii madiino deganayd iyo qabaa'ilkii meelaha deganaa ayaa markaa waxay u tageen xulufaysi waxay raadiyeen inay marka sidii nebiga loola dagaalami lahaa oo loo abaabuli lahaa ghaswadii khandaq oo waxa weeye nebiga iyo saxaabada loo tirtiri lahaa xuyay ibnu akhdab iyo kacab ibnu ashraf oo labaduba yahuud ahaa oo min culamaa'il yahuud ah ayaa waxay tageen baa la yidhi maka markaasay nimankii qurayshahaa waxayna u tegayaan inay xulufo la samaystaan oo dagaalka ku dhiiri geliyaan nimankii qurayshaha baa tashadoo waxay yidhaahdeen war nimankaani waa nimankii culummadii yahuud iyagaana ahlu kitaaba towraad baa la siiyey innagu kitaab ma haysanno bal nimankaan aynu weydiinno innaga iyo maxamed keenna saxan haa waxay ku yidhaahdeen war waxaa tihin kitaab baa layda siiyaye annaga iyo ninka aad aragteen oo maxamed yaa saxan markaasay waxay ku yidhaahdeen bal noo ban- na- noo sheegoo maxaad samaysaan oo maxaad iyo isku haysa markaasay waxay tiriyeen waxyaalo ay sameeyaan annagu qaraabadan xiriirinaa ee xaramkii baan joognaa dadka xujaajtaa baan waraabinnaa martidaan soo dhoweynaa waxyaalahaasay tiriyeen maxamedna waa qaraabadii waa gooyey oo waxa weeye dagaal buu keenay oo qaraabadii la dagaalamay waxa weeye eh, niman oo eh, maaragtay khariban oo waxa weeye eh, aan fiicnayn baa raacay waxaasay daldaleen markaasay yidhaahdeen idinka ayaa ka wanaagsan kana diin fiicane haysta diintiin allahu akbar marka diintii iyo cilmigii ay lahaayeen oo dhan waxay dhinac kaga mareen oo cadaaladii uga leexdeen waa xasad wey ha waa xasadan waxaasidnimo iyo baqyi iyo colaytan ay nebiga la colaytamayaan maxaa u geeyey seebuu nebiga soo baxay uu uga dhashay carab oo annaga nooga dhalan waayey intaasay adduun iyo aakhiraba diintoodii siisteen ha mar hadduu annaga naga dhalan bay yidhaahdeen khalaas ma rumaynayna waana la dagaalamayna waa la colaytamayna aayadahana markaa ku soo degay alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biljibti waataaquut wayaquuluuna liladiina kafaruu waa quraysh haaulaa'i ay kuwan qurayshta ah ayaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina aamanuu sabiila kuwii nebi maxamed rumeeyey idan marka halkan macalshaahidka aayadda loo keenaya waxa weeye ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaab baa la siiyey ee oo ay akhrinayaan sunnihii nebiga ay akhrinayaan yahuudna kitaab baa la siiyey sunnihii nebi muusena way akhrinayeen oo waa haysteen oo kutubtoodii ugu qoray haddana waxa weeye hawadooda markay raaceen oo shayddaan duufsaday kitaabkii iyo sunnihii nebigoodaba waa tuureen waana waxayna raaceen shayddaankii bay raaceen idan ummadda nebi maxamedna waxaa laga helayaa qayb saasoo kala noqota oo yu'minuuna biljibti waataaquut marka shayddaan bay rumeeyeen sixir bay raaceen waxa weeye kitaabkii ilaahna waa tuureen oo aayado badan baa ka sheekeeyey fii suurati albaqara fanabaduuhu waraa'a duhuurihim waa tuureen kitaabki ilaahay washtarow bihi thamanan qaliila dad badan oo maanta muslimiina ayaa jira oo dhumay oo waxa weeye iyagana saas oo kale kitaabkii ilaahay intay tuureen wixii ilaahay xarimay xalaalaynaya ribadii dadkii u fadwoonaya heesihii u fadwoonaya odhanaya waa xalaal ee, dhibaato waxa weeye maaragtay axaadiitii saxiixa ahayd dhinac ka maraya ha markaasay dadkii dhuminayaan dadkii ayay dhuminayaan axaadiita sariixa iyo waxa weye aayadihii qur-aankay dhinac marayaan culamaa usuul baa la yidhahdaa waatuu yidhi sufyaan ibnu cuyeyna man fasada min culamaa'ina fa fiihi shabahu min alyahuud culummada culamaa usuul la yidhahdo muslimiinta sheeganaya oo dadka u fadwoonaya waxaan ilaahay bannaynin oo xaaraama u xalaalaynaya waxay shabahaan culamaa ulyahuud leanna iyagoo cilmigii leh bay dadkii dhuminayaan waman fasada min cubaadina kuwa waxa weeye cibaadaysanayo ruhbaanta suufiyada buuraha gelaya iyo qabuuraha ag fadhiyana oo juhalada ah waxay shabahaan fa fiihi shabahu min annasaara waayo nasaara ilaahay jahli ku caabuday oo ruhbaannimada iyo suufinimada waxaa laga keenay waxa weeye jahli in ilaahay lagu caabudo ha warahbaaniyatan ibtadacuuha waatuu yidhi allah ibtadacuuha Mm. idan dad badan oo muslimiina marka maanta bal ninka maanta dadka ugu yeeraya qabri fulaan in la baryo oo waxa weeye nadar laga galo oo ciid laga qaato oo lagu dawaafo miyuuna marka gaalnimo dadkii ugu yeerayn ha shiikh buuna sheeganayaayo cilmi baa lagu tuhmayaa idan waa marka kuwii halaabay oo waxa weye culamaa usuu buu noqonayaa oo kuwii yahuud oo kalu la mid noqonaya hadduu marka wax gaalnimaa dadki ugu yeerana isagana waa ku gaaloobin dadkiina waa ku gaaloobayaan hadduu wax macaasiya ugu yeerana isagana faasiq buu noqonayaa dadkiina wuxuu ka dhigayaa macaasi buu gelinayaa iyo fisqi aayaddu marka taasay ka hadlaysaa waana in la iska ilaaliyo dad badan baa muslimiina maanta jinni iyo shayaadiin iyo sixir raacay oo la shaqaysta ha markaasay kaaga daranee kuwo shayaadiin la shaqaysta ayaa dadkii khaldiga waxay ku leeyihiin rooxa- rooxaamaan leeyahay waxa weeye manaam baan arkay waa been wey manaam waa riyo yaan la isku khaldin shaydaan intuu wax ku tusay inaad tidhaahid manaamaad baan arkay dadkii markaa wax loo fudboonayo waxaasoo dhan waa kadib iyo waxa weye buhtaan wey marka aayaddan waxay tusaysaa macnaha taxdiir weeye innagaa laynoo digayaa inaynu raacin dadkaa khariban oo kitaabka iyo sunnaha ku dhegnaa la rabaa oo badbaadno ha laakiin waxayna raddi ku tahay dadka qaarkood odhanaya ummadda islaamkaahi waa ummatu raxmo waxa weye khayr bay ku sugan yihiin ha islaamnimada ayay waxa weye ku sugan yihiin oo waa khayr bay ku sugan yihiin baa qad- qaarkood ku leeya waxa kama jiraan waxaa dad badan oo dhumay baa jira oo muslimiina aayadda labaad allah waxa uu yidhi oo shiikhu keenay qul hal unabiukum bisharin min dalika mathuubatan cinda allah من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ها وفي سورة المائدة قل وحاكون هذا هل أنبئكم إذي كورما بشر من ذلك كوا كوا كشر بدن أنك عاد نقول شيغيسان مؤمنين تأد كل شيغيسان لنسيهين وحا عاد نقول شيغتين كوا كشر بدن waxa weeye bishari min dalika mathuubatan cinda allah abaalmarinta ilaahay xaggii markii loo noqdo waxa weeye abaalmarinta la abaalmarinayo ee macnaha aljazaa markaa kuwa ka shar badan oo naar gelaya oo waxa weye ciqaab la kulmay ma idiin sheegaa ha Hey, macnaha yahuud baa lala hadlaya bishari min dalika mathuubatan cinda allah man lacanahu llaahu man ruux weeye lacanahu llaahu allah uu nacladay ha yahuud baa la nacladay nebiguna waa inoo sheegay axaadiistii lagu nacladay waxa weeye ilaahayna waa nacladay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun marka man lacanahu allaahu wa qadiba calayhi ilaahayna wuu carooday nacladuna waxa weeye waa waa eh, adardu walibcaadu can raxmat illaah naxariista ilaah laga dheereeyey wa qadiba calayhi ilaahayna wuu carooday wajacala minhum alqiradata walkhanaasiir wajacala minhum qeyb ka midana allah uu ka yeelay alqiradata daanyeero walkhanaasiira iyo doofaaro laga yeelay waa asxaabu sabti baa la tilmaamayaa markii ay waxa weeye ku xadgudbeen kalluunkii laga xa- laga xaaraantineeyey maalinta sabtida ay xiya la yimaadeen ayaa markaa doofaaro iyo daanyeera loo bedelay kunuu qiradatan khaasiin waa tii layidhi Mm. waa loo bedelay qaarna culimadu waxay leeyihiin doofaarada waxaa loo bedelay kuwii ku gaaloobay maa'idatu ciisa kuwaasna daayeeraa laga dhigay calaa kulli xaal waa isku iyagoo dhan arrintu reer bani israa'iil bay ku dhacday qaar daayeeraa laga dhigay qaarna doofaaraa laga dhigay laakiin waxaasi waa baabi'een oo waxa weye sida cabdullahi ibni cabaasi ay yidhaahdeen nasli kama harin ee waa la nasakhay oo waa baabi'een ee daanyeeradan iyo doofaaradan hadda jooga waa xayawaankaasay ka mid yihiin horena waa u joogeen waana haddana waa joogaan wa cabada daaquut daaquutkana caabuday daaquutkuna waa wixii xadka ilaahay ku dhaafiyo wey wa cabada daaquut ulaa'ika sharu makaana kuwaas ayaa ilaahay agtii shar badan oo makaankay gelayaan dee waa naar wey waa adalu sabiila adduunkana iyagaa dhunsan wey waa fi sura maaida tanna waxay ku tusaysaa marka waa raddi iyaga lagu radiyayo waxa weeye qofka eh, ma aha inaad qofka kale fiirisid wixiisa iyo khaladkiisa horta bal kaaga fiiri marka ummadda islaamka maanta waxaa laga rabaa khaladka iyagu ay ku jiraan inay saxaan oo waxa weeye ay iska ilaaliyaan waa taxdiir aayadahaani aayadda saddexaad oo shiikhu daliishaday waxay tahay waxa weeye qowluhu tacaala في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا markii ilaahay ka soo sheekeeyey asxaabu lkaafi oo waxa weeye wakadalika bacatnaa calayhim liyaclamuu ana wacdallahi xaqu waana saacata laa rayba fiiha id yatanaazacuuna baynahum amrahum faqaaluu bnuu calayhim bunyaana rabuhum aclamu bihim qaala aladiina galabuu calaa amrihim aayaddaa wey macalshaahidku halkaa marka qisada asxaabulkaafi fii suurat kaafi ilaahay kaga sheekeeyey koox dhallinyaraa bay ahaayeen innahum fidyatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa waatuu yidhi allah koox dhallinyaraa oo dadkoodii gaaloobay oo mushrikiin ka dhashay ayay ahaayeen way ka dhex baxeen ilaahay bay baryeen way ka carareen god bay galeen ay ku dhunteen ilaahay baa markaas seexiyey halkaasay waxay jiifeen saddex boqol iyo sagaal sano ها 300 سنين وازدادوا تسعة يا الله فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة markii dambe oo ilaahay soo saaray oo ilaahay waxa weye soo kiciyo soo nooleeyey ayay markaa dadkii oo bedelmay oo isbedelay bay u yimaadeen waa la garan waayey waa carareen meeshoodii bay ku noqdeen waa dhinteen markaa dadkii marka meesha deganaa culummadu laba qowl bay ka leeyihiin ma gaalay ahaayeen mise muslimiin qaar waxay leeyihin culummada gaaladii bay ahaayeenoo waxay yidhaahdeen makaan baan ka dul dhisanaynaa cibaado ah oo iyagii baaba la caabude qaarna waxay yidhahdeen maya waxay ahaayeen muslimiin dadkaa dambe oo ummaddii baa isbeddeshayoo muslimiin bay ahaayeenoo masaajid bay ka dul dhisteen kay doontaba ha noqotee innaga diinteenna islaamka waa xaaraam weeye in masaajid qabri laga dul dhiso waana soo marnay oo waxa weye inayna bannaanayn abwaabtii hore baynu ku soo sharaxnay marka ficilkooda ay sameeyeen inoo jidayn mayo oo waxa weye waa taxdiir innagaa la inooga digayaa oo haddii xataa ay ummadihii hore hadday muslimiin xataa ahaayeen oo sharcigoodii ku bannaanayd waa dhici kartaa leanna ummadihii hore wixii sharcigooda ku bannaanaa hadduu diinteenna khilaafo sharci nooma aha oo nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam shareecadiisii waxaa ku bannaanayd qofka la ixtiraamayo in loo sujuudo oo lagu salaamo sujuud diinteennana kuma bannaana nebiyullaahi suleymaan waxaa u bannaanayd inay waxa weeye shayaadiintii yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba wa tamaathiil innagana tamaathiishii waa sawirada iyo waxyaalaha la qorayo inooma bannaana idan markaa waxay idhahdeen culummadu qaacida sharcu man qablanaa laysa sharcan lanaa idaa khaalafa sharcanaa waxa weye hadduu sharcigeenna khilaafo oo kitaabkiiyo sunnaha khilaafo innaga sharci nooma aha ee sharcu man qablanaa waxaa lagu dhaqmaa markuu kitaabkeenna waafaqo sidaa daraaddeed marka aayaddu waa taxdiir waxayna caddaynaysaa inayna arrintaasi bannaanayn in masaajida la dhiso laga dul dhiso qabuuro iyo in lagu cibaadaysto iyo kulli ma bannaana aayaddan iyo sharaxeeda iyo culummadu waxay ka yidhaahdeenna waxaan ku soo arooriyey risaalada aan kaga hadlay xukmu binaa'i alqubuur iyo waxay culummadu ka yidhahdeen o dhan halkaas ayaan waxa weeye ku soo arooriyey waxaana khulaasadeedu tahay inayna wax bannaan ahayn ficilkaasna uu xaaraam yahay waayo waynu soo marnay qowlkii nebiga naclatullaahi cala alyahuudi waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaahim wa saalixiihim masaajida idan wax bannaan ma marka khulaasatlqowl axaadiita gaar baan u sharaxaynaa baabkana axaadiita ayaa toos ugu cad laakiin aayadahan oo taxdiirkaa buu shiikhu ka hormariyey insha allahu tabaaraka wa tacaala markaa xadiid labada xadiid oo xadiidka uu ka wariyey can abi saciid alkhudriy iyo xadiidu thawbaan labadaba mid walba sharax dheer uu u baahan yahay gaar baynu u sharaxaynaa in sha allahu tabaaraka watacaala walxamdu lilah rabbi alcaalamiin